magaalada dhowsamareeb ee caasimada galmudug weyba ku jare baahi weyn oo lanqabo suuq lakashaalgaadow xoolo nool iyo inuu suuqleyda gadaasa xoola iyo sheegeen inay dhibaato ka qaban iriidi iyo dabeela oo banaanka iyo walaka gadaayan ee ahaana kumida dalaaleyda iyo dadka reer miiga ee xoolo baadiiga kusheenow ya sheegay inyo dhib ka qaban suuqlaanta way kalanayo sheegeen in dowlad goboleed galmudug uuse anshuur ku qaado hoola lashaalgadadow xoolaaleyda dalaaleyda inta waa ku dhiban yihiin waxaan ka codsaa dowladda iyo xibnaheeda iyo maamulkeeda inay dadkan dadweynaha iyo shacabkeenna suuq noo dhisaan meelaan wax ku gadanna waa weyney meelaan wax ku xiranna waa weyney meelaan gaaris dhigna waa weyney waxaan codsaynaa haddaan nahay dadka deegaanka xoolaaleyda in suuqna loo dhiso waxaan ku qabnaa xoolaaleyda haddaanna markii aan ariga keensanno gaarigu meel uu noo istaag waa waayaa waxaan ku qabnaa marka rida la istaagno xoolaha gaari ka soo wadno meel aan la istaagn naga sikaana leeyahay sidaas awgeed aa dhibaatada noo haydaa qofkii noo yimaada meel aan wax ku kala gadan waa la'na waxaan isleeyahay muddo adugu ugu yaraan toban sana waa ka jirtaa ilaa intaan wax garaasanayo oon wax ka gadanaya suuqa halkaana wax ku gadanayni maantana qayb baa la dhistay berri wuxuu noqon doona labiqaakaan joognaa hadda waxaan maqlaya shila kale waa la cabirinaya in badan farriimo waa dirna wax hadda jawaabuu ka yimaado oo nagu soo laabtana maana arag qof kastaa markay noo timaada waxay leedahay cabashada suuqa waxbaa laga qabanaa maalin kasteena loo yimaadaa dowladdu mar kasta waxay tiladaa suuq maan dhisaynaa dee hadda ka horna wax qabad maana arag suuq
la annaga reemiyiyaa nahay reemiyiguna waa waxaas keena waxaa layn kugu qabaahay galaan maahane meel ay ka bilaabaanba ma yaqaaniin haddii magaaladii ay hadda ay yimaadaan iyo meel ay wax u majareeyaan laakiin waxay leeyihiin wax la yidhaahdo isku day haddii barnaamij la isku dayo wax la wado ay arkaan inay ka qayb qaataan suuragal
magaaladu suuq male suuq waxbaa naga weydiinina duudamareeba suuq ilaa dawladda dhaa ka dan wax suuqa ma olahay ilaa dawladda maxaa saabaa sida u dhacday wax suuqa ma olahaynba iyadoo sidaasaan waxaan joognaa cida guryahoodaan taagtaagannahay oo xilli kasta oo nabadtagnaa leeyahay dawladda ama ha ahaato dawladda galmudug ama ganacsata ha ahaato cid aana warkanaga gaarsiinna ma jiro wax laga qabtana male dhusmareeb weybaya dhibwiinan qabtay meelo lakashalgaldow xoolo nool oo shal dugan waynayo hadda isticmaaleen dhulqofsi gaar ee usa englaya